kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka v o a oo toddobaadkaana idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka inta uu socdo waxaad ku dhegaysan doontaan puntland ayaa wajahaysa jahawareer siyaasadeed oo ku aadan nooca doorasho ee puntland ka dhici doonta madasha mucaaradka puntland oo si weyn uga soo horjeeda qorshaha maamulka madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayaa toddobaadkii hore soo saaray jadwal doorasho oo ay doonayaan inay maraan si doorasho ay u qabtaan qaar ka mid a ismada puntland ayaa iyaguna goor sii horraysay bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in doorashada puntland aysan dib uga dhici karin siddeedda janwari sidoo kalena baarlamaanka puntland lagu soo xuli doono sidiisii hore ee habka beelaha caasimadda puntland ee garowe dhowr jeer oo hore waxaa ka dhacay iskudhacyo u dhexeeyey ciidamada ammaanka iyo ciidamada mucaaradka haddaba muranka doorashada iyo sida xal looga gaari karo xaaladda taagan ayaynu ku falanqayn doonnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada nairobi waxaana martida igala qaybgelaysa barnaamijka ka mid ah wasiirka cadaaladda dastuurka diinta iyo dhaqan celinta puntland maxamed cabdiwahaab axmed oo khadka telefoonka garowa uga jira iyo afhayeenka xubnaha madasha mucaaradka puntland cabdiraxmaan maxamed dhoore oo isna khadka telefoonka uga jira magaalada garowe dhanka magaalada vienna ee dalka austriyana waxaa khadka ku jira siyaad cali jaamac oo isaguna si dhow ola socda xaaladda deegaanada puntland marka hore ku soo dhowaada barnaamijka dhammaantiin marka hore waxaan siinayaa hadalka wasiirka cadaaladda iyo dastuurka puntland maxamed cabdiwahaab soo dhowow ugu horrayn sidii caadiga ahayd doorashada puntland waxay dhici jirtay oo maamuladii idinka horreeyey ay qaban jireen siddeedda bisha janwari marka muddo xileedka uu dhammaado maxaa dhacay oo aad xilligeedii aad dib uga dhigteen oo aad ugu qaban weydeen xilligeedii soo looma fahmi karo inaad raadinaysaan muddo kororsi bismillahi raxmaan raxiim horta waa salaamayaa idaacadda v o da iyo mas-uuliyiinta kaloo saaxiibadaiy howdooda ku jira iyo dadweynaha soomaaliyeed oo na dhegeysanaya meel walba ay joogaan khadar walaal waa mahadsan tahay horta saan la soconno dowladda puntland labada nineteen kun sagaal boqol sagaashan sideedii markii la aasaasay saddexdii hadaf oo lagu aasaasay oo axdigeed iyo ballanta dadka reer puntland ay galeen waxaa ka mid ahaa in doorasho qof iyo cooda waddanka la gaarsiiyo nidaamka xisbiyada badanna waddanku qaato madaxda hay-adaha dastuuriga ogolayaasha dowladdana ay soo doortaan dadweynuhu arrintaas oo himilo ahayd oo shan iyo labaatan sano dadka reer puntland ay sugayeen maraaxil kala duwan bay soo madhay iskudayga ugu horreeyey waxaa la sameeyey labada kun iyo labaiyo tobankii markii cabdiraxmaan faroole madaxweynaha oo ka ahaa dalka meel buu gaarsiiyey ma aysan wada hirgelin caqabadaha ka hor yimid kadibna dowladda cabdullahi cali gaas baa iskuday samaysay oo labada kun iyo lixiyo tobankii iyo matagaranaysaa toddobiyo tobankii wax waday ayana way hakatay dowladdan hadda joogta ayaa barnaamijkaas himiladaas ka dhabaysay dastuuriga oo dadka reer puntland inay doorasho qof iyo coda dadku ay aadaan waad ogeydeen oo doorashadii soddon iyo saddex degmaa laga qabtay qof iyo codka ahayd si wanaagsan oo nabadgelyo ah oo ilbaxnimo leh oo muujinaysa rabitaanka dadka sidoo kalena muujinaysa dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaysan ka maqaam iyo maan hooseen ummadaha kale ee dunida ee yihiin dadka soomaaliyeed dad ilbaxa oo dowladnimo iyo xadaarad iyo ilbaxnimo iyo dimuqraadiyad diyaar u ah ayay muujiyeen laakiin fursaddaa horey u waayey doorashadaas marka soddon iyo saddex degmo waa la qabtay waxaa soo baxay xisbiyadii maalintaa xisbiyadu soo baxeen oo shan iyo labaatankii mey doorashada qofkii codkeed la qabtay waxaa halkaa ku soo baxay xisbiyo dastuuri ah iyo hay-ada dastuuri ah oo talada waddanka iyo dimuqraadiyadda sidii loo aadi lahaa saldhig u noqonaya waxaa kaloo meesha ka baxay lifaaqii hore oo ay puntland doorashada ku geli jiray oo doorashadii dadbanaa ahaa maalintii waddanku xisbiyada uu yeeshay oo doorashada la qabtay shan iyo labaatankii mey ayay sharciyan wixii hore oo dhan baaba-een oo lifaaq iyo wixii la midkahaa ah kadibna waxaa dhismay hay-addii dastuuriga aheedoo beeg oo rasmiga aheed doorashooyinka puntland hay-addaas doorashooyinka ayaa mas-uul ka ah doorashooyinka waddanka goortay dhacayaan iyo jadwalkooda iyo maalinta ay dhacayso annagu ka xukuumad ahna ma dowladda puntland haddaan nahay muddo kororsina oma soconno muddo kororsina maanan samayn laakiin dastuurka u ogolaanaya hay-adda dastuuriga ee doorashooyinku inay ku dhawaaqdo waktiga doorashada iyo jadwalka doorashada ayadana hadda dejisay oo ku dhawaaqday waana hay-ad madax bannaan dastuurkaana siinaya awoodda ay ku dhawaaqayso waayahay halkaa ii joog wasiir maxamed cabdiwahaab dhinaca mucaaradka afhayeenka xubnaha mucaaradkan puntland cabdiraxmaan maxamuud maxamed dhoore kusoo dhowow barnaamijka maxaad idinku ku diidan tihiin in la qabto doorasho qof iyo cod ah
horta waa ugu horreyn waad mahadsan tahay idaacadda v o a iyo akhyaartii nagala qaybgelaysa dooda ugu horeeya wasiir cabdiwahaab iyo aqoon-yahan siyaad ba aad baan u salaamayaa waana dhegaysanayay hadalkii wasiirka walaalow horta cid dimuqraadiyad diidani ma jirto qof kasta oo reer puntland ah ama ummadda soomaaliyeedba inay qaadato barnaamijka hal qof iyo hal cod cidiidana haba yaraatee ma jirto laakiin waxaa jirta maahmaha carabiyad oo tiraada kelimatulxaq rido ahaa baadil waxayne waa kelmad xaqa oo lagu doonayo baadil waxaan u aragnaa xukuumaddan uu cabdiwahaab ka mid yahay uu hogaaminayo madaxweyne sacuud cabdilaahi deni in doorashadan ay uga dan leedahay inay muddo kororsi samaysato ama ay samaysato doorashadu iyadoo isku cimaamadayso sida doorashooyinka jabuuti iyo etoobiya oo kale ka dhaca ee dadka digteetarada ay isticmaalaan waxaanan usoo qaadanaya cabdiwahaab waa wasiirka dastuurka waxaanu ka dhawaajiyey dhowr goor waxa la yidhahdo dastuuri waxa dastuurka la yidhaahdona de waa sharciyad ama waa heshiis bulsho aan lagu kala tegi karin doorashadan uu saciid cabdilaahi dene uu wado ma aha doorashadii la yaqaanay ee dastuurka puntland uu qorayay tusaale ahaan saddex qodob baan kugu soo qaadanayaa madaxweynaha waxaa dastuur kuu ogol yahay shan sano maalintii muddada loo dhaariyey stedi january waxaanay kaga agtay stedi january kale wax muddo kororsi ah beegna ma samayn karto baarlamaankuna ma samayn karo dastuurkana meelay kaga qoran tahay ma jirto qodobka toddobaatan iyo sagaalaad ee dastuurku wuxuu sheegayaa xilhaynta madaxweyne horta waa shan sano beegna waxay hadda samaysay inay tiri shan iyo labaatanka february ayaanu doorasho qabanayna halkaa waxaa ka cad dastuur jebin halkaa waxaa ka cad awood aanay beeg lahayn inay isticmaashay dastuurka puntland beeg wuxuu ogol yahay xilligay doorashada qabanaysa stedi january ka horeysa muddo afar bilooda ama laba bilood ka hor in ay yeedhiso jadwalka doorashada jadwalkoodii doorashay hadda yeedhiyeenna wuxuu ahaa isla bishan octoobar bay yeedhiyeen waxaanay ku yidhaahdeen muddo shan iyo labaatanka bisha februaryaan qabanaynaa horta halkaas waa dastuur jebin qodobka labaad doorashooyinkii ay soo qabatay xukuumadda ee golaha deegaanka waa doorasho waxay ahayd aan hore adduunka uga dhicin waxaa jirta marka doorasho la qabanayo xeer baa la sameeya xeerkaasaa doorashada lagu dhaqmaa laakiin dowladda hadda jirtaa doorashadii markay qabatay kadib bay xeerar samaysay tusaale ahaan dastuurka puntland wuxuu qorayay ama xeerarka doorashooyinka waxay qorayeen sagaalka urur ee doorashada galay saddexda urur ee ugu codbata ayaa xisbiya noqonaya doorashadii markii la qabtay xukuumaddu waxay soo boroboosgalaysay in dastuurkiinta la furo la bedelo qodobkaas oo laga dhigo in dhammaan ururadoo dhami xisbiya noqonayaan marka laga reebo ururka dhalinyarada odan doorashada ka qaybgelin halkaa waxaa ka cad urur aan xataa doorashadaba ka qaybgelinba aan kuraasiba helinba ama qaarkood cododka ugu yarba ay heleenba in la yidhaahdo waa xisbi dastuurka puntlandna ma qoraynin laakiin dastuurkii doorashadii kadib ayaa waxaa la dastuurkii hala furo marka dastuurka la furana dhammaan ururadii xisbiyaha laga dhigo halkaa waxaa nooga soo caddaatay inaanay xukuumadda u jeedin dimuqraadiyad ay doonayso inay garaacato durbaan la yidhaahdo dimuqraadiyad ay doonayso inay doorashada ku xalaashato waxa kale oo jira xisbi ururadii ka midka ahaa doorashada galay sida horseed shaqaalaha iyo mideeye dhammaan waa ka baxeen inay qaataan shahaadadii xisbinimino waanay diideen waanay daadifeeyeen horseed wuxuu ka cawday doorashadii see u dhacday golaha deegaanka ee ayl madaxweynaha dhex fadhiyey golihii deegaanka isagaa dadka codadka u tirinaya halkaa waxaa jirta inaanay jirin guddi doorasho oo lagu kalsoonaan karo halkaa haddii aan kaloo walaal jirtaa marka halka doorasho la gelayo
wax wax halka halka haddii aan haddii aan su'aal kaa weydiiyo cabdiraxmaan dhoore puntland oo dhisan ilaa shan iyo labaatan sano dastuurkeedu waxa uu dhigayaa in la qabto doorasho qof iyo cod ah waana rabitaanka shacabka puntland ayaa la leeyahay idinku haddii aad isku kalsoon tihiin maxaad ku diideen in la qabto doorasho qof iyo cod ah oo ay dadku muujiyaan awoodooda dimuqraadiyadnimo
walaalow dalada ururo ka mida waxay galeen doorashada hal qof iyo hal cod baaban ku horseed baa ka mid a mideeya oo xisbiga mucaaradka ugu codadka badana baa ka mid a dham shaqaalaha ka mid a oo xisbigii laga dhacay iminka ninka xisbiga shaqaalaha ururka shaqaalaha cabdirashiid guddoomiyihiisii inta uu galay doorashadii oo la yidhi xisbi baa tahay oo shahaado la siiyey ayaa isla maalintiiba inta waxaa yimi xildhibaan ka mida baarlamaanka puntland oo ururka kah ka tirsan baa inta loo yeedho maalinabaadii waxaa layidhi hebel baa intuu socodsilaba maalinabaadina xusbigii shaqaalaha ayuu la wareegay oo shahaado dambe oo cabdilashideeye oo meelaha laga soo sameeyey baa la siiyey annagu intaas ma caddayn karno intaas ma caddayn karno dhowre waan kugu soo wax cad oo jira oo ku qoran saxaafadda ku wada jira maa waxaan ka hadlayo wax ku tiro kuteena maa waxaan kaloo kaala hadlay xisbiga mideeya oo ah ururka mideeyaan leh oo ah ururadii ugu codka badnaa markii dastuurka la furay wuxuu yidhi annagu waxaanu qabnay in saddexda urur ee ugu sarreeya ay noqonayaan xisbiyo markii dastuurka la furay loo joojin dastuuriga ahay oo wuxuu yidhi qaabkan dastuurka loo furay ee ururadan xisbiyo looga dhigayaa sharci ma tahay mise maaha noo fasira maxkamaddii dastuuriga galka waa ka qabatay dacwadiina waa qaadi wey waaya halkaa igu hay loo eersan laha marka waan kugu soo laabanayaa cabdiraxmaan markan magaalada vienna ee dalka austria waxaa khadka ku jira siyaad cali jaamac oo ah aqoon-yahan si dhow u falanqeeya lana socda arrimaha puntland ka taagan siyaad marka hore kusoo dhowow barnaamijka marka labaad maxaad ku qiimeyn lahayd jahawareerkan hadda ka taagan dhinaca puntland ee ku aadan nooca doorasho iyo xilliga doorashada la qabanayo
waa salaamayaa ikhyaarta dhammaantiin walaalow runtii arrinta jirta oo maanta puntland ka jirta marka si dhaba loo fiiriyo waa arrin cakarnaanteedu ay ka timid madmadow iyo doldoleelo ka dhacay dhinaca sharciyadda islamarkaasna aa moodo inaynan suurtogelin waxyaalaha ku gadaaman looga wada hadlo si furan oo laysku qancinayo waxaana moodaa dimuqraadiyadda ama demucratizationki puntland marka la fiiriyo sharciyaddii lagu daadihinayey laftigeeda weeye waxa laysku haysto ciddii kala saari lahayd waa maxkamaddii dastuuriga ahayd iyadiina cabashaa ka timid dadkii isku haysta doorashada oo shacabka korkooda isku haystaana waxaa ka suuroobi weysay inay isugu yimaadaan miis oo ay wada hadlaan marka waxaa la oran karaa waa arrin aad iyo aad nasiib darro u ah waa arrin waktigeedii iyo fursaddeediina aad moodo in maaragtay ay aad iyo aad hadda gebagabo u tahay laakiinse waa arrin hadda u baahan xaaladda hadda taagan sida loo xallin karo in la xalliyo laakiinse olan ol waxaan odran karaa hannaanka demucratizationka ah ee hadda socda waxaa moodaa inuu si sharciyana u dhaawacan yahay waxaa keenaya isqaqabsiga iyo dooda demuqratizationka ah ee laysku haystaa ee sharciyadda cid waliba iyadu qodobadeeda adeegsanayso na ay tahay mid ay caddahay in wax ka sokeeya sharciyaddii lagu dhaqayo waxa socda ama mucaarad ha noqoto ama dowladda ha noqotee laakiinse aad mooddo inay suurto wibi weysay in caqliyaddu shaqayso lays hor yimaado mar haddii ay dhacdo arrimaha waad og tahay oo xaaladaha marka ay dhacaan adduunka dimuqraadiyadda laysku qabto waxyaalaha lagu saxo waxa weeye waa sharciyadda conses baa yimaada waxaa yimaada isu tanaasul baa yimaada waxaa yimaada in dalka iyo dadka loo daneeyo marka waxaa moodaa gaab badan inuu maqan yahay gaabkaa maqanna waxa ay u tahay oo ay caddaynaysaa in aan lagu dhaqmayn sharciyaddii markaas loogu talagalay doorashada in lagu daadihiyo oo ahayd waajibaad dastuuri oo puntland ay leedahay waa mahadsanta waad mahadsan tahay siyaad waxaan dib ugu laabanayaa wasiirka cadaaladda puntland maxamed cabdiwahaab wasiir waxaa lidinku eedeynayaa maamulkiinu in diyaar garowga iyo shaqada qabashada doorashadu aysan sidii la rabay aysan ku soconin marka sidee ayaad ku doonaysaan inaad ku qabataan doorasho qof iyo cod ah
khadar walaal waa mahadsan tahay walaal horta barnaamijkan doorasho qof iyo cod aan puntland laga hirgeliyo dadka shacabkaana rabitaankooda ay wax ku doortaan taladii iyo masiirku ummadda reer puntland oo dad kooban oo aada u kooban taladii gacantoodu ku jiray shan iyo labaatan sano dadkii waddan kalaana martida ay ka ahaayeen in talada lagu celiyo qaabkii hore oo qabaliga ahaad oo dhaqanka iyo qabaa'ilada iyo beeluhu isku naceen oo odayaasha dhaqanku ay xildhibaanada soo xuli jireen dhibaatada badan lagala kulmay oo afar jeer oo hore mar walba khatar ilaahu maanta naga gudbiyey laleeyahay looga soo gudbay in laga gudbo qofkii cod horta la aado waa arrin masiiri ah arrin horta xukuumaddan iyo qof iyo dowlad maanta joogtay xisbi gaara u taal ma ahan maadaama arrintaa masiiriga ay tahay waxa fiican dee wixii jiro xaqiiq horta in laga hadlo horta nimankan dadka hadda doorashada diidan oo mucaaradka sheeganaya oo maalmaha garowe ku shireeyey ayadoon doorashada la qaban oo laga shaqaynayo diiwaangelinteedii ayay diidanaayeen oo waxay lahaayeen ma yeelayno markii sarfayga doorashada la samaynayey bishii oktoobartii hore oo sanad ka hor ahayd ayay hor istaageen markii diiwaangelinta la samaynayey oo la rabay doorashada in la diiwaangeliya dadka bishii february bay hor istaageen oo isku taxalujeen inay hor istaagaan markii sanduuqyada la qaadayey oo gobolada loo rarahayey bishii may bay hor istaageen horta barnaamijkan dadka reer puntland ay rabaan oo rabitaanka ummadda reer puntland ah horta dad yar oo kooban oo danley ah oo dana siyaasadeed ka shaqaynaya oo gruub ayagu abaabulan ah ayaa horta hortaagan laakiin dadkii reer puntland iyo shacbiweynihii reer puntland ma diidana waana arkayseen afar boqol iyo dhowr kun oo qof baa isdiiwaan gelisay doorashadiina soddon iyo saddex degmay ka dhacday arrinta xildhibaankii hore ee dhoore uu ka hadlay oo ah kalsoonida iyo sharciyadda doorashadaasna horta soddon iyo saddex degmo oo la qabtay xisbiga talada hayo oo kaah oo dowladda waa intii ugu badneed waa looga adkaaday hadday ku shubanayso ama cadaaladdarra iyo jidho waa la arki lahaa doorasho hufan waan eed lahayn oo goobjoogayaal caalamiya ay joogeen oo hal qof oo soo dacwooday ma jirto qodobka xildhibaankii hore uu ka hadlay dhoore oo ah dowladda muddokororsi samaynaysaa walaayaal waa noo muddo kororsi nooma soconno sharciguna nooma ogola muddo kororsi annaguna diyaar ooma nihin laakiin guddiga doorashada ee beeg ayaa xaq wuxuu u leeyahay wakhtiga doorashada qabashadeeda iyo ku dhawaaqidda iyo aseynta maanta doorashada guddigana qodobka afartan iyo afraad ee dastuurka puntland farqadiisa lixaad ayaa waxay u ogolaanaysaa inay leeyihiin awood dhammaystiran oo ah inay jadwalka doorashada ku dhawaaqaan laba bilood ka hor dhammaadka muddaxileedka hay-adaha dowladda iyo afar bilood kadib afar bilood kadib iyo laba bilood ka hor wakhtiga dhammaadka golayaasha dowladda ayaa dastuurku si cad u qeexaya marka waxaan weydiinayaa dhoorre walaalow qodobka afartan iyo afar ee dastuurka puntland maxaa ku qoran bal dadka reer puntland dadka soomaliya waana maqlayaane u akhri waxaa ku qoran farqadiisa guddiga doorashada doorashada ku dhawaaqi kara waxayna awood u leeyihiin in muddo ugu badnaana ah afar bilood oo dhammaadka hay-adaha dowladda wakhtigooda ah oo wakhti farsamo ah iyo laba bilood ka hor lixdaa bilood ayay xaq u leeyihiin inay doorasho ku qabtaan wixii afar bilood ka badan guddigu xaq ooma leh cid xaq ulaha lama laakiin muddo afar bilood ah oo muddaxileedka dowladda markuu dhammaada kadib ah guddigaasaa xaq u leh waa qodob dastuuriya annagu dastuurka hadda kumaanu qorin qodob cusub ma ahan dadka ayaan la jahwareerin sharciyad bay guddigu ku socdaan ayadaana lagu shaqaynayaa annaguna muddokororsi uma soconno haddii marka nimankan mucaaradka ay guddigii diidan yihiin oo maxkamaddii dastuurgaa diidan yihiin oo maxkamadda sare aysan ogolayn oo baarlamaanka aysan ogolayn bal waayahay ha la weydiiyey yay aaminsan yihiin oo sharciyaddii aaminsan yihiin oo ay rabaan waddanka inay xukumaan bal ha la weydiiyey inay aaminsan yihiindowliga haye walaalow horta waxaad moodaa wasiirku inay hadalladiisu iska hor imanayaan oo isagu uu isdabrayo marka dastuurka iyo qaynuunka loo eego doorashadii uu duray ee odayaasha ama lix iyo lixdanka ee lifaaqa baarlamaanka lagu soo saari jiray ee aada u dhaliilay runtii waxaan ammaanayaa anigu shan iyo labaatankaa sano waa lagu soo caanamaalay waxaana lagu kala heli jiray hal qof iminka doorashadii ugu dambaysa laba qof baa lagu kala helay tii ka horreysayna hal qof baa lagu kala helay deera deero ma hirdayin cidina iskuma dilin dhibaatana kama dhicin adduunkana wax allaala wixii heshiis lagu yahay doorasho lagu kala baxayo baa dimuqraadiyad la yidhaahdaa waayo puntland waxay soomaaliya oo dhan
soomaaliya waxay waxay soomaaliya caan puntland kaga ahayd sideedda januaryna doorasho ka dhacdo deerana deero ma hirdayin jir taas waa qodob weyn dastuurku wuxuu qoraya qofka la doorto ee golaha deegaanka loo doorta wuxuu isna dooranayaa guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkiisa hal golo deegaan oo intay fadhiisteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen doortay ma jiro waxaana dhacday in waaciyo iyo boosaaso ay soo baxday laba laba maayir iyo laba maayir ku-xigeen la doortay oo weliba wasiirkiisa arrimaha guduhu uu sheegay doorashadii boosaaso ka dhacday inaan loo marin habraaci loogu talagalay taasi waxa ay meeya labada maayir oo la sheegay boosaaso wacay hadda xagee joogaan ma dadkii shaqeeyaan shaqaynayay dacaayadda beenta ukaas wasiir wasiir wuu dhamaystay waan kugu- waan kugu soo celinay xagee joogaan ma laba maayir bay boosaaso maanta leedahay ukaadi eh, wasiir Ma laba maayir bay leedahay ukaadi maxaad dadka u khaldaysaan beenta ugu sheegaysaa maya maya ha dhammaysto Juxa- ukaadi waan ku siinayaa Juxa oo wasiirka ah juxa oo wasiirka markuu daadifeeyey doorashadii ka dhacday boosaaso qofkii ugu horreeyey ee u jawaabay ee d- weliba u gebiyey ee u geeraaray juxa wasiir adigu ahaa wasiir juxa saaxiib baatiin isku maalin baa laydinka dhigay eh, Waay.
golaha wasiirada weliba Wa- wa- walaal dhowre wasiir juxa juxa waa saaxiibkay anigu taladaydu waxay ahayd dadka waxaa dhaari kara maxkamadda A- talayna maxkamaddii baa dhaarisay sidaa sheegna bay noqotay maxkamad maxaa dib loogu dhaariyey soobtii hadda saddex ber ka hor la dhaarinaya maaha golayaasha deegaanka boosoo dhimanaa aan kala helno eh, wasiir wasiirka maxkamadda dhaari dha- baa dhaari ka dhaqon Uka- xildhibaana Cabdiraxmaan.
walaal meel laga soo kaxeeyey oo qor mugdi ah ku jira qof xildhibaan oo xasaanad lama dhaari karo ukaadi dastuurkaa qoraya eh, wasiir doodayda dhegeyso hadday ku wasiir wuu- wuu- wuu- wuu- markuu dhammaystaan ku siinayaa aan kala helno wasiir cabdiraxmaan eh, soo koob waa run ka hadla haye cabdiraxmaan walaala sharciyad ka hadla xildhibaana sharciyadda igala hadal ukaadi ma qofa waxaa dhaari ka waxaan maxkamad ahayn ukaadi eh, eh, wasiir xasaanadda maxkamadna cid kala dhaari ka dha waayahay eh, wasiir ukaadi maxaa dib loogu dhaariyey cabdiraxmaan ma Su-aasha dhammaysin ka jawaab. waxaa ka jawaabtaa siniinta hadda ahayd saddex beri ka hor maxaa dib loogu dhaariyey dadkii boosaaso oo maantiyada qofkaa ku xaraysateen waxaan kaala hadlay wasiirkaaga arrimaha gudaha daadifeeye doorashadii ka dhacday boosaaso adiga ninkii ugu horreeya u jawaabayna adigu ahaa waaya saaxiib Wasiirku- accommodation-ka in wasiirku waa magacaadi- mas-uul shaqadiisa haysta haddana asigaa soo dhaariyey haddana asigaa soo Eh, dhaariyey eh, eh, cabdiraxmaan haddii aan ku weydiiyo su-aashan waxaa mucaaradka waxaa laydinku eedeynayaa inaad dagaal rabtaan oo aad qabiil abaabulaysaan oo aad ciidamo aruursanaysaan hal kale oo aan xoog iyo dagaal ahayn ma haysaan walaal horta doodee adigu khadro haynaga wareejin waxay ahayd inaan ka jawaabo wixii uu soo maxkamadda dastuurgu sheegay wasiirku oo wasiirka ka yahay khadaro gal dacwadeedaan u geysanay ururada mucaaradkaabaa geystay siyaasiyiin baa geystay aniga igan kula hadlaya sideedii xildhibaan ee laga saaray baarlamaankan ka mid ahaa dacwad baanu geysanay maxkamadda dastuurgu sheegay wasiirku gal dacwadeedkayga way furtay way dhegaysatay ilaa iyo hadda jawaab afar bilood kuma gashay Wa- dhammaan dacwadihii galdacwadadii maxkamadda dastuurigaa la geeyey hal galdacwadeed waa kaa wasiirkii maqlaya hal galdacwadeed oo ay furtay oo ay ka jawaabtay ma jiro mideeyo wuu geeyey horseed way geysay madasha mucaaradku way geeyeen annagoo sideedii xildhibaanna dac- dacwadeedu waaba la dhegeysto inta la mudeeyey baa la dhageystay kama aysan jawaabin waaya kalsooni darrida maxkamadda dastuuriga lagu qabanaa taa weeye wax allaaliya wixii loo geeyey ee dacwad ahaana maba qaadaba total waxaana noqotay waax ka mida madaxtooyada wasiirka dastuurka Ukaadi marka.
isagu waxaa sheem on ah ku ah hal- halkaa ii inuu joog maxkamadda dastuuriga maanta ka dhawaajiyo oo uu og yahay Hay- dacwadihii loo geeyey inaanay qaadin waxaa soo hadhay dalladda mucaaradku walaal ciidanna male dagaalamina mayso waxaan ay dadka sanka ka gelinayaan ee ah dimuqraadiyad ay doonayaan shaar ku toshaan oo weliba raggii ay xisbiyada shahaadada siiyeen sida sincad iyo een, een, een, een, een, ifiye iyo mustaqbal maanta bannaankay ka joogaan oo doorashadan ay wadaan way dureen oo waxay yidhahdeen madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen lagu dooran maayo cod dadweyne baarlamaan ha lagu doorto marka anugu waxaan odhan lahaa wasiirka xataa xisbiyada aad shahaadada siiseen isku aragti kama kama qabtaan oo waa kuwii maalintii dhowata baaqa soo saaray ee shirka jaraa'id qabtay anu markaa waxa aan qabaa wa- doorashadan aad wadaa waa doorasho aad doonaysaa inaad ku daadifaysaa inaad xuquuqdii muwaadiniinta kale inaad intaa ka saartaan meesha idinku shaar leeg aad ku tolataan taasina walaal idiin suurtoobi mayso odayaashii dhaqankaa ka taliyey doorashadii lix iyo Waay.
lixdankaa baa loo noqonayaa madaxweynahan inuu doorashadaa gala wey waqtigiisina waa ka dhammaad muddo kororsina heli maysaan oo waddanka ha gelinina hubantilaansi walaal Waay.
amaba soconaba walaal anigu amaba socona muddo kororsiye ummaddaan u shaqaynanaa barnaamij masiiriyaan ka shaqayranaaye oo galaada dalka in doorasho ka dhacdo qorigaa loo ordeysaa iska la daaya yimaada kalsoonidii Qori- Xeran- qorigaa Ukaadi, loo ordeysaa Cabdiraxmaan, iska ukaadi.
daaya.
Cabdiraxmaan.
haddaan kalsooni Cab- laydinku qabin sidee baad doorasho u qaban kartaa Ukaadi.
dastuuriga dadka kala saari lahayd cabdiraxmaan way ka Dacwad qaadi mayso.
cabdiraxmaan ukaadi eh, wasiir haye ku soco
walaal horta een, horta maxkamadda ee, wuxuu sheegay dhowra maxkamadda inay dacwado u gudbisadeen maxkamadda horta waa maxkamadda suuriya ee, waana maxkamadda madax bannaan wuxuu hadda inoo sheegay dacwadoodii la dhegaystay mar haddii dacwadooda la geyso laga aqbala faylkiina hadda horta inay degdegaan ma ahana waa inay sugaan maxkamad wax usoo saarayso maxkamad waa hay-ad madax bannaan ukaadi Ay- cabdiraxmaan ha dhamaysto Ay- jawaabtiiya walaal eh, adduunka kama dhacdo waxa weeye wiil waa wiil maxaa maamaha soomaaliyeed ba waxay ahayd wiilka magac u bixiyo maxamed ugu bixi adduunka kama dhacdo maxkamad baan tegayaa oo dacwad u geysanayaa goortay xukumaysay say Waay.
u xukumaysana anigaa sheegaya horta adduunka meelay ka dhacday ma jirto hadday jirto dadka soomaaliyeed iyo adduunka sheegi doona ukaadi marka hadda suga- waanka maxay u Adiga ridi xaq baad u leedihiin xaq baad u leedihiin in laydin dhegeysto walaal xaq baad u leedihiin in laydin dhegeysto oo dacwadiina la dhegeysto waa dacwooteen dad muwaadiniin ahaydeen sidaad xaq u leedihiin bay maxkamaduna xaq waxay ugu leedahay inay arrinteeda baarato oo pro- proceduriska loogu talagalay ay madho go-aankeedana iyada ugu dhex banaan haddaan go-aan soo bixin waay how many days marka horta Cabdiraxmaan Bukaadi, wasiir wasiir soo koob.
maxkamadda taasaan ka leeyahay tan tan doorashada walaalayaalow doorashaa waddankan ka dhacday annagu haddaan doorashadan ku shubanayna ama dadka aboobayna horaan aboobnaan boobna maxaan aboobi weynay degmooyinkoo dhan waana lakaga adkaaday Hal- laba degmo kaa ku soo baxday Fiiri.
ukaadi cabdiraxmaan dhowre ukaadi Walaal, eh, laba degmo laba- eh, maana boobin eh, laba degmay kaa ku soo baxday ama saddex degmo waxaan ka badnayn bay aqlibeed ku soo baxday annagu meelaan dadka boobnay ma jirto waxaa soo haray qodobka eh, uu leeyahay eh, cabdiraxmaan dhoore eh, waxa weeyaan golaha deegaanka dadku eh, inay doortaan baa loo diiday walaalow sharcigaa qoraya sharciga waxa ku qonaa sharciga doorashada waxa ku qonaa akhriya Waay.
sharciga doorashada wuxuu qorayaa marka doorashada golaha deegaanka la qabto haddii xisbi uu ku soo baxo aqlabiyadda guud xisbigaasaa maayirka iyo ku-xigeenka soo magacaabaya waaya markan haddii waayo coalition iyo iskaashi iyo xisbiya is- ba- isla bahoobay ayaa golaha deegaanka wada dhisanaya war annagu xisbiga ka haddaan nahay eh, boosaaasana kamaana helin maayar carmana kamaana helin qardhana kamaana helin burtinlana kamaana helin meel kastoo muhiima ulaamidka kamaana helin xisbiya mucaarada xisbiya mucaarada ku soo baxay ukaadi walahi cabdiraxmaan hadday isu sidee buu sinca ku helay xisbiya mucaarada ku soo baxay oo coalition baa lagu soo baxay waana qodob sharci ah haddii qodob la jebiyey dadka soomaaliyeed u sheeg waa lagu maqlaya qodobkaasaa la jebiyey nagu dheh oo dadka u sheega wax run ah oo sharci ku dhisan dadka u sheega qodobka ugu dambeeya Mhm, soo koob oo wasiir ah, een, een, qodobka u dambeeya oo ah waxa weeyaan doorashada een, waa la boobaya war meeshaan doorasho la boobayana ma jirto nidaamkii hore oo lixdan iyo lix odayaasha dhaqanku soo xurxurayeen adeeryaal haddii maanta dhib idiin muuqato shan sano shan teeran oo hore anaa dhib inoo muuqato anagu waxaan ku jiray dadkii bulshada rayidka ah ka tirsanaa marna dowladda ka tirsanaa afartii doorasho usoo joogtay xaadir baan ahaa waaya mar walba waxaan taagnay ilaahu maanta kala qaybi ilaahu maantana badbaadi isimo laba garab ah oo kala qaybsan labada kun iyo waxaa nagu dhacday afartii nin labada kun shantii bay nagu dhacday ninkaan ogeyn ha ogaado labadii kun iyo waxaa nagu dhacday saddex iyo tobankii oo iyagoo waxa weye laba kaam ku kala xaraysan oo laba waxa weeyaan gruub kala ah labada kun iyo waxaa nagu dhacday eh, Waaye, siddeed iyo tobanka ukaadi.
haddeer ahayd marka war dadka u ogolaada inay doorsho qof iyo coda aadaan Siyaad baa baan laga leeyahay siinayaa, halkan oo eh, siyaasiyiinta ah si- hadda waxaa cabdiraxmaan hadda wuxuu leeyahay doorsho qof cooda yaan la aadin qaabka hore ha lagu noqdo waaya adeer qaabka hore haddii haddii lagu noqdo wasiir war cid kaaga liidata ma jirto adaa adoo xildhibaana lagu cayriyey waaya wasiir eh, wasiir xildhibaan ukaadi kasta oo soo- dhameeyo adeer wasiir xildhibaan kasta oo maxaa lagu cayriyey adeer yaa kaaga liidata haddii doorsho qof cooda ukaadi intaad diidid xukuumadda aan ra'yi ka duwan ra'yigeeda aan ogolayn xukuumadda baarlamaankii weerartay oo aad ogeyd ina baarlamaanka dad ku dishay xukuumadda sideed xildhibaan tiri waad iga ra'yi duwan tihiin kaga saartay baarlamaanka xukuumadda Maxaa- maxaa- maxaa kula fariisay?
markan Maxaa siyaad kula baan fariisay? Adigu waxay eh, lahayd- ukaadi siyaad baan u gelayaa maxaa kula fariisay kuwa kaa saara baarlamaanka kaa cayriyo aad la fadhilaaye maxaa kuu geeyay adiga hadda cadaalad sharci ka hadlaysa baad sheeganaysa oo diin baad sheegatae waa xukuumadda baarlamaan weerarto dad ku laysay sideed xildhibaan sharci darro uga saartay maxkamadii diidan go-aankii iyo taladii aan u geynay aanu war wixiina laga saaray ma xaq bay ahayd mise waa xaq darro hor taagan adoo wasiir dastuur sheeganaya oo cadaalad sheeganaya oo diin sheeganaya intaaba xukuumaddii ka tirsan waxaa samaysay sidee dimuqraadiyad loogu aamini karaya sideebu An- anu- anu- anagu baarlamaan in la weeraraa raalli kama nihin mucaaradad ka duwan xukuumaddiisu inay ka hor timaado adag sidee uu ku aqbalaya madaxweynaha An- aan ogole raygiisa ray ka duwan iisag maxaa ku celin Dhegeysan wuxuu waa dad bayna dhegeysanaye waan ku dhegeysanaya i dhegeyso wasiir cadaaladeed baa tahay wasiir dastuur baa tahay ehludiin baa tahay madaxweynihii baarlamaankii intuu weeraray haddana sideed xildhibaan ka saareen meesha oo keyra dastuuri ah oo dastuurka aan meel laba kaga oolin sidee baad u odhan kartaa maanta waxaa lagu aaminayaa inuu doorasho qabto bas cadaalad?
halkaa ku hay markan waxaan siinayaa eh, siyaad maxkamadii wax la magacaabay Ukaad.
walaal fiili waa Ukaad.
kaaga jawaabaya cabdiraxmaan maxkamadii xalil ahayd oo dastuuriga ahayd oo shan iyo labaatan sano aan jirin oo horey aan u jirin ayaa la sameeyey ayadaa kala saaraysa warhayduhu waa kala madax bannaan yihiin walqaalow garsoorku waa madax bannaan yahay garsoorku waa kala madax bannaan u tag oo u tag maxkamadda u taga garsoorku waa kala madax bannaan yahay
garsooryaashii waa fiican guddoomiyihii baa gacanta ku haysa nadiga madaxweynuhu waxaa leedahin go-aankii lama sheegi karo walaal walaal cabdiraxmaan sidaas maaha garsoorku aayad madax bannaan habdeerna markii ugu horreysay waxaa la sameeyey soomaaliya oo dhan garsoorka shaqadooda ay noqonaysa intay cilmigooda ay joogayaan say u madax bannaanaadaan waa isa shaqo in laga ereysa ka baqin waddan afrika ay ka jirta waa yaryahay si garsoorka puntland hadda loo nadaamiyey marka nimayu haddaad garsoorka aamini weydaan oo baarlamaanka aamini weydaan oo beega aamini weydaan yaad aaminaysaan ba u sheega dhankida puntland wasiir aan is dhegaysanno markanna waxaan siinayaa raalli noqo dhowre raalli noqo dhowre dhowre u kaadi dhowre dhowre aan is dhegaysanno waktigiina waa gabagabo dad badanna wayna dhegaysanayaan su-aalana way noo harsan yihiin markan waxaan siinayaa siyaad cali jaamac oo khadka uga jira magaalada vienna ee dalka austria siyaad waad maqlaysaa dooda labada dhinac sida ay u kala fog yihiin iyo sida ay u dhaxayso madaxweyne danni iyo dowladda hadda jirta waxaa lagu soo doortay doorasho baarlamaan ah suurtagal ma kula tahay in dowladdu ay bisha labaad ee sanadka dambe ay ku qaban karto doorasho qof iyo cod ah waa mahadsan tahay khadar walal arrintaa haddaan ku noqdo runtii waxaad moodaa in wax iskuhusayaan sideedana waxa laga hadlayo waa dimuqraadiyad dimuqraadiyadduna walaal waxay leedahay meel ay ku hakato oo u noqdo tiirar ay ku fadhido mar haddii laga hadlayo dimuqraadiyadna waxaa moodaa waxa hadda taagan waxa sababta u ah inaan la isweydiinayn dadki la leeyahay dimuqraadiyad iyo qof leh hebelow adiga kuma aamini karo marka marka xagga sistamka layska dhigo maxkamad maxaa la dhihi jiray mucaaradkana xagga la dhigo dastuurka sida ku qoran maxkamadda dastuurigaana qaab baa loo sameeyey guddiga doorashada beegna shuruuc bay ku samaysan tahay marka marka anigu aan fiiriyo khaladaadka meesha ka jira iyo waxaa hadda inaan taayirku sii rogmi karin waxaa muuqanaysa sababta beeg ay uga timid qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay uga timid xisbiyada islamarkaa ay uga timid si madax bannaan baarlamaanka inay uga timaado si madax bannaan baarlamaanku inuu uga soo dhex qabto bulshada qaybaheeda kala duwan ama civil society-ga ha noqoto haweenka ha noqoto dhalinyarada ha noqoto madaxtooyada laftigeedu iyadu ina iyaduna sidaasoo kale ay ku soo waxayso marka maxaa marka beeq la rabaa inay noqoto inay noqoto goob ay dhammaan qaybaha ku tartamaya siyaasadda iyo qaybaha doonaya meesha ay rabaan inay ka guuraan oo ay rabaan inay meel kale u guuraan oo raba inay noqdaan nolol noloshii ka duwan dimuqraadiyaddu inay horseedo inay markaa dadkaasi noqdaan dad iyagu check and balance isku noqda dad iyagu saxa waaya waxaan jeclaan lahaa inaad jawaabihiina aad soo koobtaan si wakhti aan ugu helno su-aalaha noo dhiman wasiirka cadaaladda puntland dadka puntland gaar ahaana dadka magaalada garowe xaalad cabsi ah ayay qabaan oo ah inuu dagaal dhaco oo lagu kor dagaalamo sidaan la soconno dagaalkii bishii juun labaatan qof baa ku dhimatay ama dad ku dhow labaatan qof darhad gabor baa lagu dilay magaalada garowe wasiirka cadaaladda ayaa tahay maamulkiinu ma qaadayaa mas-uuliyadda shacabka lagu leynayo garowe iyo haddii dhib kale uu halkaasi ka dhaco khasaaraha ka dhalanaya
khadar walaal waa mahadsan tahay horta waa ka xumaaye waana ka tacsiinaynaa rabshadii ka dhacday doraato magaalada oo gabadhu ku dhimatay iyo dhacdooyinkii hore oo ka horreeyey oo shan iyo labaatanka bishii julaay dhacay oo rabshadii ka dhacaya keene waana ka xunaa waana ka tacsiyeynaynaa ilaahay intii dhimatana ha u naxariisto inta dhaawacna ilaahay u boogadhayo intaa kadib dowladdu waddanka ayadaa sharciyad iyo maandheed ule oo loo doortay oo hay-adaheeda kala duwan oo isjeegaraynaya inay ka shaqayso ciddii aan dowladda ahayn ama dowladda hadday doonaan ka tirsadaan sharciga inta ka baxda ayadoo qori iyo hub soo qaadatay baa horta mas-uulka ah wixii dhacay haddii dowladdu dhibaato ay waddo haddee haddee meel walba dhibaato ka dhici lahayd meel walba dowladda ciidan iyo askari iyo maxkamad iyo waardiye iyo shaqaale dowladeed baa jooga ama ciidan ha ahaado ama kuwa kale amni ha ahaado dhibaatana kama dhacdo laakiin dhibaatooyinka meelahan ka dhacaya waxay dhibaato siyaasadeed oo niman siyaasiyiina iyo waxa weeyaan ay soo abaabulayeen ciddii abaabulkaas keentay oo ciidamada mataqaanaa soo abaabushay oo magaalada soo gelisay oo dadka shacabka dhexdooda xabad ka riday oo rabta inay khalkhal amniga waddanka geliso baa horta mas-uuliyadda qaadaysa waaya isla su-aashaas cabdiraxmaan dhoore dad badan baa ku dhintay dagaalkii hore ee ka dhacay garowe daraadna gabar baa lagu dilay magaalada garowe marka mucaaradka haddaad tihiin idinku qaybtiina ma qaadanaysaan mas-uuliyadda dhibkii hore u dhacay iyo haddii dhibaato kale ay ka dhacdo puntland walaalow mucaaradku shalayto gabadhii halkaa ku dhimatay wax dalada mucaaradka shaqo ay ku lahayn ma jiro haddii ashkhaas la sheegayo waa la carabaabi kara laakiin dalada mucaaradka waxay ku lahayd ma jirto arrinta nabadgeliya darada ee puntland ka taaganna walaal siciidana baa hore u samayn jiray baarlamaanku weerar dadba ku laayay boosaasu dhowr isteetan qof ku dilay oo magaaladiibu dadkii qaxiyey laba goor buu garowe weeraray magaalada gaalkacyo nabadoon buu ku weeraray oo ilaa iyo hadda caafimaadkiisii lala tacaalaya intaasoo dhanma mucaarad bay haayeen mise mucaarad baa xilligaa jira halkaa walaal waxaad ka garanaysaa kun iyo sagaal boqol laba kun iyo sagaal iyo tobankii ilaa yoomina haada madaxweyne siciid cabdilaahi dine wax kastaba xoog iyo jujuub buu ku muqooninayay dagaaluu ka riday garowe dagaaluu ka riday boosaaso dagaaluu ka riday meesha la yidhahdo gaalkacyo iyo garoweba intaba waxaa sameynaya ciidamadiisa ay ahaayeen may ahayn waxa la yidhaha mucaarad xilligaana mucaarad ma jirin qodobka labaad walaalow anaguanu ka tacsiilinaynaa waxaana ugu dambeysay hadalkii ugu dambeeyey oo konton iyo afraad madaxweynuhu ka jeediyey isagoo saraakiil ciidan dhex fadhiya sida ay meeshu beeg tahay oo kale wuxuu yidhi doorashooyinka waxaa fulinaya ciidamadana fulinaya doorashona waa la yaqaanaayo waxaa fuliya guddi doorasho inuu intuu tago xarunta guddiga doorashada yidhaha doorasho qabta bay ahayd laakiin xere militari buu ka dhex lahaa guddiga doorashada idinkaa fulinaya taasoo waxaa halkaa ka cad inuu madaxweynuhu doonayo doorasho uu xoog iyo jujuub iyo uu dagaal ku wado qodobka beeg baa kuu soo hadhay walaal beeg sokob xeerar bay leedahay xeerarka ay leedahay waxaa ka mid ah qofka dadka loo dooranayo beeg waa inay ka yimaadaan bulshada rayidka ah si ay u sameeyaan transparenty hadda guddoomiyaha beeg waa xildhibaan xeerarka u saamiixi maayaan doorashooyinka se qof dowladda ka shaqeeya ma geli karo guddiga doorashooyinka waxaanu ka soo baxay baarlamaanka baarlamaanka saddexda xubnood ay soo dooranayan waa inay doorasho ku yimaadaan baarlamaanku dhexdiisu iska soo doortay qodobka dastuurigaa baana caddaynaya inuu baarlamaanku saddexda xubnooda ka imanaya ay doorasho ku yimaadaan laakiin baarlamaankii oon furnayn buu guddoomiyuhu sidii digreeto oo kale saddex uu isagu ka mid yahay ayuu magacaabay halkaa waxaa ku jaban kalso waxaanu markiisa hore ahaa xooghayaha xisbiga ururka kahabu ahaa halkaa walaal waxaa ku jaban kalsoonidii beeg lagu qabi lahaa ama xubnaha kale beeg lagu qabi lahaa walaal meesha ma yaalaan haddaanay kalsooni jirin xeerarkii doorashooyinkana aanay beeg ku dhisnayn kuna dhaqmaynin wasiirka waxaanu sheegaya iyo deni isuma war hayaana deni doorasha wuxuu doonayaa muddo kororsi wasiirkuna dimuqraadiyad baa dhegta lagaga soo riday hoonkaa dimuqraadiyadun kaga dhigay mooyaane waa inay doorashada kalsooni guddi doorasho leedahay iyo kalsooni maxkamadeedba meesha waxaa ka baxay kalsoonidii guddiga doorashooyinka iyo tii maxkamaduhu walaal meesha way ka baxeen marka marnaba laguma kalsoonaan karo doorasho uu deni keligii ka yahay garsoore xalka muxuu yahay waxaan ku bilaabayaa siyaad cali jaamaca xalka muxuu kula yahay walaal waa mahadsan tahay xalku waa hal mid waana in laysdhegaysto laysu soo noqdo ilbaabada wadahadalka la furo dalka iyo dadkana loo turo dowladda uu inagala joogo wasiirkuna ay aqbalaan aragtiyaha ka duwan ee aynan ku adkaysan inay tay rabaan ay meel mariyaan halku taasuu ku jira ala dhegeysto odayaasha ala dhegeysto siyaasiyiinta waana mahadsantiin waayahay dhowrne xalka si kooban walaal waxaan uu ku soo koobaya xalku xalka ay ismadu gaadheen weeye waana xalkii lagu soo caanamaalay shan iyo labaatankii sanno oo aan dhibaatooyin noo geysan waana doorashooyin aanay deera deera ku hirdihi jirin waa doorashooyin ummaddu ay raalli isaga ahayd waana doorasho wixii tan ka dambaysana dimuqraadiyadda lasii wadayo iminkana xal inoo ah oo sideedda january sidii loogu talagala ay u dhacayso ismaduna waa marjaca ee puntland ay ku dhisneed waa rukunadii ku taagneed waayahay ugu dambayntii xalka iyo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka puntland maxamed cabdiwahaab walaal xalka annagu waxaan u aragnaa nidaamkan doorasho qofkii codka ay dadka reer puntland ay rabaan iyo rabitaanka ummadda lagu shaqeeyo doorasho qof iyo coda si waddanka loogu hirgeliyana hadda inta hore waa lasoo qabtay tan u dambeysay hadda in golayaashii golihii madaxweynihi ku-xigeenkii baarlamaanka in lagu soo doorto wixii isbedel mar haddii loo guurina caqabada waa imaanaya caqabadahaas in la xaliyo oo ciddii aan ku qanacsanayn ama dood ka qabtana in la qanciyo la hor fadhiiso si nabadgelye ah oo walaalnimo leh oo isqancin leh in barnaamijka doorashada qofka codka waddankan uga dhaco hay-adaha sharciga oo awoodda u lehna looga qanciyo wixii sharciyada wixii u baahan in la qanciyana wadahadal iyo nabad in lagu qanciyo barnaamijka si nabadgelye xal u aragnaa taasaana rabitaanka ummadda ku shaqaynaya iyo jiritaanka puntland iyo in meeshaan lagu sii wada joogo dad wax wadalo oo wax ka dhexeeya oo sharciyaddii dowladda u shaqayso taasaana waxaa lagu aragnaa aad iyo aad baad umahadsantihin dhammaantiin waa hagaag aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxa ay kala ahaayeen wasiirka wasaaradda cadaaladda dastuurka diinta iyo dhaqan celinta puntland maxamed cabdiwahaab axmed oo ku sugan magaalada garowe iyo afhayeenka xubnaha mucaaradka puntland cabdiraxmaan maxamed dhoore oo isna ku sugan magaalada garowe iyo siyaad cali jaamac oo isna ku sugan magaalada vienna ee dalka austriya waxayna dhammaantood marti ku ahaayeen barnaamijka faaqidaada toddobaadka v o a tan iyo kulan dambe barnaamijkiina intaas haynoo joogo